بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaan ku dhex jirnay kitaabu tawxiid casharkan waa casharka boqol iyo labiyo toban waxaana ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qeybta labaad baabka soddon iyo kow baabkii uu shiikhu u baabeeyey inamaa dalikum shaydaanu yukhawifu wliyaa'ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuun in kuntum mu'miniin waynu soo sharaxnay aayadihii uu shiikhu daliishaday waxaa laga hadlayana waxaa weeye khashyada ilaahay iyo khowfka allah in laga cabsado oo khowf ulcibaada in allah subxaanah wa tacaala loo khaalis yeelo waxa uu yihi sheikhu raximah llahu tacaala laba xadiid buu keenay marka labada xadiid iyo masaa-isha ayaanu israacinaynaa oo ma badna masaa-ishu sideed masaladoodba kasoo saari doonaa waxa uu yihi can abi saciidin ay abi saciid can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu marfuucan isagoo nebiga gaarsiiyey waxa uu yidhi rasuulku waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inna min dacfa alyaqiini inay yaqiintu daciifto waxaa ka mid ah an turdiya annaasa bisakhad illaah inaad dadka ku raaligelisid wax allah ka caroonayo jumlo jumla u sharaxi doonaa marka hore xadiidkaan akhriyaynaa oo takhriijinaynaa wa an tamdaxahum inaad ku ammaantid dadka calaa risqi illaah wax allah kuu qoray inaad dadkii ku ammaantid wa an tadumuhum inaad ku ceebaysid calaa maa lam yu'tika allaah waxaan allah ku siinay inaad ku eedaysid dadkii oo ku ceebaysid ina risqa allahi laa yajuruhu xirsu xariisin risaaqadda ilaahay uu qoray laguma helo dadaal keliya ee waa in ilaahay uu kuu qoro xirsigu waa dadaalka xariis waa mid dadaalaya walaa yarudduhu mana celiyo karaahiyatu kaarihin mid karaahiyaysanaya karaahiyadiisuna wax allah kuu qoray kaa celin mayso xadiidkan waxa weeye waxaa uu shiikhu keenay waa xadiis daciifun jiddan ah ama mawduuc ah abu nucaym ayaa warinaya sheikh albaani raximah llahu tacaala waxa uu ku takhriijinayaa silsilata axaadiis daciifa juska saddexaad saxada lix boqol iyo toddobaatan iyo afar halkaas ku takhriijinaya waxa uuna caddeeyey cilada lagu daciifinayo inay tahay mawduuc buu u turjumeeyey oo mawduuc buu yidhi waxaana ciladiisu tahay waa muxamed ibni marwan assudiy sudiyu sagiir ayaa la yidhaahdaa waa mutahimun bilkadib been baa lagu tuhmay culummada qaarna waxay yidhaahdeen waa kadaab kaana yadacu alxadiid axaadiid beenuu dejin jiray ayay dhaheen wiilkiisa oo cali la yidhaahdo oo ka warinayana lama garanayo oo waxa weeye wixii sheekh albani say laftigiisu lama garanayo calaa kulli xaal marka aafatulxadiid dhibaatada xadiidkan sanadkiisa loo daciifiyey waa moxamed ibni marwan assudiy sudiyu sagiir baa la yidhaahdaa ninka suddi ku caamkaa oo mufasirkaa maaha ee waa sudiyu sagiir baa la yidhahdaa waa ninkaas marka waa daciifun jiddan ama waa mawduuc amaa marka haddii sanadkiisii saa yahay xagga macnaha ayay culummadu waxay yidhaahdeen shuraaxu xadiidka markay sharaxayeen kitaabka culummada sharaxday waxay yidhaahdeen xagga macnaha waa saxiix oo adilo badan buu waafaqaya laakiin nebiga loo tiirin mayo oo macnaha saxiixa ma aha macnaheedu in nebiga loo tiirinayo mar haddii sanadkii uu nin beenlow ah ku jiro nebigaa yiri la odhan mayo xadiidka marka waxaa wanaagsanayd xadiidkan shiikhu inuuna keenin oona kitaabka ku soo aroorin waayo wuxuu u heli karay axaadiis saxiixa oo badan baa mawduuca ku soo aroortay ee, jumlada ugu horeysa markaaynu sharaxno waxau yidhi ina min dacfi alyaqiini an turdiya annaasa bisakhad illaah qofka inay yaqiintiisu yaqiintu waa maxay waa aliimaan cabdullahi ibnu mascuud bay ka ansaxday oo bukhaari baa wariyey ee, inuu yidhi ana al- alyaqiin aliimaanu kullu marka yaqiintu waa iimaanka weeye qofka marka iimaankiisu inuu daciif yahay oona qawi ahayn waxaa lagu gartaa waa inuu dadka ku raali geliya wax alla ka caroonayo maxaana layna amray inaynu allah subxaana wa tacaala raali gelinno oo laynooma dirin dadka inaynu raali gelinno ha sida xadiidka dambeba aynu ku arki doonno oo xadiidka caaisha inoo caddaynaya idan marka waa dacful iimaan ayay taasi ku tusaysaa laakiin yaqiinta qofka yaqiinta loo iimaanka loo iimaankiisu qawi yahay waa inuu allah subxaana wa tacaala raali geliya xadiidka dambe inoo sharaxaya jumlada labaad waxa uu yidhi wa an tamdaxahum calaa risqi illaah dadka inaad ku raali ee ku ammaantid wax allah kuu qoray oo iyaga sabab lagaaga dhigay risaaqadu waa maktuub wixii allah kuu qoray ilaah baa kuu qoray oo waa laguu qoray laakiin asbaab bay leedahay oo wax kasta ilaahay sabab buu u yeelay laakiin almusabibu huwa allah waxaan marka maanta aad heshay oo risaaqada ah qofka lagugu soo dhiibay waxa weeye ma aha inaad isaga ammaantid marka ugu horeysa waa inaad ilaahay ammaantaa waa inaad ilaahay ku shukridaa kabacdi qofkan waa inaad u abaalguddaa ood u ducaysaa haddaadan waxba haynin haddii kalena waa inaad u abaalguddaa oo xadiis saxiixu nabigu wuxuu ku yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh qofka wanaag idiin sameeya u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu haddiidan helaynin waxaad ugu abaalguddaan fadcuu lahu ha u duceeye xadiid kale nebigu waxa uu yidhi man laa yashkur innaasa man laa yashkur innaasa qofka aan dadka ku shukriyin oo macnaha aan u abaalgudin oo ku shukriyin waxa weye laa yashkurullah alla kuma shukriyo idan maxay tahay marka jumlada khulaasadeedu waa inaad ictiqaadaa qofkan wanaagga kuu sameeyey ilaahay baa sabab uga dhigay laakiin wanaaggan ilaahay baa ku siiyey muxuu marka lagaa rabaa laba arrimood allah subxaana wa tacaala u- u mahadnaq oo alxamdu lilaahi dheh ilaahay ku shukri kabacdina qofkan wanaagga sababta kuugu noqday isagana waxaad dhahdaa labuu kaa mudan yahay imaa inaad u abaalgudid wa imaa inaad u ducaysid oo tiraahda jazaaka allahu khayran ha laakiin isagii keliyaan iska ammaanaya ilaahayna waa ilaawaya waa khalad waa dacful iimaan waa jumlada saddexaad waxa uu yidhi wa an tadumuhum inaad ceebaysid dadkii oo aad canaanatid oo dadkii eedaysid calaa maa lam yu'tika allah waxaan allah kuu qadarin oo ilaahayba ku siinin baad qofkii ku ceebaynaysa qofkaanaad maanta wax uga baahatay waad ka dalbatay waa qofkii waa kuu diidayba ama ma awooduu ku yidhi ama ma hayuu ku yidhi ma aha inaad qofkii marka ceebaysid oo taraahidu waa bakhayl oo taraahidu waa xaasid aad habaartid oo tiraahad gacmaha alla ku goosida soomaalidu yidhaahdaan maya sababtu maxay tahay arrintaa waxaa caddeeyey xadiidkii cabdullaahi ibni cabbaas waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka bishayin ilaa maa katabahu allahu lak waxaan allah kuu qorin weligaa qof ku siin kara male idan marka qofkan maadaama waxaan uu ku siin waayey ilaahay baan kuu qorin kii horena waxaad ku ammaanaysay waxbuu i siiyey hee ilaah baa kuu qoray hadda kanna ha ku ceebaynin waayo ilaahay kuuma qorin ha isagu ma celin karo haddii allah kuu qoray marka ha eedaynin dadka eh waxaad taraadaa haddii ilaahay ii qadaray waan helin haddaa ilahay kuu qadarana ma helaysid ha marka weligaa taas niyadaada ha gelinin ee waxaad ku kalsoonaataa allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi kabacdi markaa nebigu ciladiibu inoo sheegay ina risqa allaahi markaa xadiidku ciladiibuu sheegay nebiga u tiirin mayno ee waa jumladan dambe lanna waa daciif baan yidhi jiddan ina risqa allaahi laa yajuruhu xirsu xariisin risaaqadda allaah uu qoray ma soo jiido mana kuu keenayo dadaal la dadaalay marka xirsi waa dadaal xariis waa kan dadaalaya waxaan allah kuu qadarin ma keeni kara dadaal ha walaa yarudduhu karaahiyatu kaarihin mana celiyo wax allah kuu qoray risaaqadda ilaahay kuu qoray ma celinayo karaahiyatu kaarihin mid karaahsaday karaahiyadiisu oo mid adiga ku neceb risaaqadda ilaahay kaama hor istaagi karo hadduu allah kuu qoray aayaddii baa u markhaanti kacaysa wainyamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ma ujeeda wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadli ha marka wain yamsaska allaahu birama wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadli idan marka haddii allah subxaana wa tacaala uu wanaag kula doono cid celin karta male falaa mumsika lahu hadduu ilaahay dhibaato kula doonana cid kaa celin karta ma leh idan marka maxaad isku daalin waxa weye wax walba waa la qoray looxal maxfuudkay ku qoran yihiin ilaahay wuxuu kuu qoray baadna helaysaa marka dadka ha eedaynin ee waxaad eegtaa ood ku kalsoonaataa wixii allah kuu qadaray xadiidka macnihiisu adiladaasoo dhan buu waafaqayaa laakiin xagga sanadkiisa waa daciif jiddan oo nebiga loo tiirin mayo ma banaana in nebiga loo tiiriyo xadiidka ku xiga waxa uu yidhi waa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkii waxa uu yidhi man iltamasa rida allaahi bisakhad innaas radia allaahu canhu wa ardaa canhu annaas man ruuxii iltamasa ay dalaba raadiya rida allaahi ilaahay inuu raalli geliyo wixii ilaahay ku raalli noqonayo ku dadaala radia allaahu canhu ilaahay baa ka raalli noqda wa ardaa canhu nnaas dadkana ilaahay baa u raalli geliya bilcagsigeeda wa man iltamasa qofkii raadiya rida nnaasi dadka inuu raalli geliyo bisakhad illaahi wax allah ka caroonayo inuu dadka ku raalli geliyo sakhid allaahu calayhi ilaahay baa u carooda wa asqada calayhi annaas waxa weeye dadkiina waa u carageliyaa waa sharaxaynaa laakiin marka hore xadiidka aan takhriijinno xadiidkan waxa uu yidhi shiikhuu rawaahu ibnu xibbaan wa saxaxahu waa siduu u saxiixiyey ibnu xibbaan xadiidku waa xadiis saxiixa sheikh albani raximah llahu tacaala waxa uu ku saxiixinayaa saxiixu tarkiib na waa ku saxiixinayaa saxiix ljaamica iyo waa ku saxiixinayaa sidoo kale waxaa wariyey imaamu tirmidi isaga oo weliba sababna sheegay xadiidka ay ku sheegtay caaisha mucaawiya ibnu abi sufyaan markuu ahaa amiiru muminiin oo shaam joogay ayuu warqad wuxuu u soo qoray baa la yidhi caaisha oo joogtay waxa weeye madiina sida uu imaamu tirmidi warinayo warqaddii markay u timid wuxuu ku yidhi iisoo dardaaran dardaaran iisoo sheeg hana igu dheerayno iisoo gaabi leanna wuxuu ogaa inay tahay qof caalimada una naseexaynaysa oo hooyadiisa waa min ummahaati almu'miniin markaasay caaisha u jawaabtay warqad bay u qortay assalaamu calayka bay tiri salaamtii bay u qortay samictu rasuula allahi sala allah alay slm rasuulka ilaah baan ka maqlay bay tiri oo odhanaya man iltamasa rida na- rida allaahi bisakhadi innaas kafaahu allaahu ma'uunata annaas radia allaahu canhu waxa uu kafaahu allaahu ma'uunata annaas qofkii dadka ilaahay raalli geliya dadku haba caroodeen hadday rabaane ilaahay baa ka raalli noqda mashaakilkii iyo dhibtii dadkana ilaahay baa kaga filaada qofkii raadiya rida naasna waman tamasa rida naas bisakhad illaahina ilaahayna waa u caroodaa waxauna u tala saaraa dadka oo ilaahay waxa weye garabkiisu ka baxaa intaasay usoo qorto xadiidku marka waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi waa saxiixiyey saxiixu tarkiibka iyo wuu ku saxina sheikh albani iyo sunani tirmidi ayuu ku saxiixinaya waa xadiis saxiixa muxuu ina barayaa marka waa laba jumlo waa isku macna labada xadiid man iltamasa ridan rida allaahi iltimaasku waa dalabka weeye man iltamasa ay dalaba qofkii doona oo raadiya ilaahay inuu raalli geliyo oo xadiidkii kale waatuu nebigu ku yiri markii leylatulqadriga iltamisuu fi lcashri alawaakhir tobanka dambe ka raadiya marka iltimaasku waa raadinta weeye dalabka weeye man iltamasa rida allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa qofka ku dadaalo oo raadiya ay macnaha see ku raadinayaa wanaaggii ilaahay uu ku faray cibaadadiisii iyo caqiidadii iyo iimaankiibuu la imaanayaa wuxuu ku dadaalayaa awaamirta ilaahay inuu fuliyo imtithaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahi qofka marka hadduu ilaahay raalli gelinayo walow waxa uu ilaahay ku raalli gelinaya dadku ha ka caroodeen oo waxaa dhici karta qofkii dacwo uu sheegayo in badan baan aragnay qofkii wanaag inta loo sheegayo markii loo sheegay caqiidadii iyo wanaaggii qaar baa xanaaqaya towxiid baad ka hadlaysaa ilaahay keliya ha la caabudo shirki baa ka digaysaa qaar baa xanaaqaya weligood ba ha xanaaqeen ha adigu qaayadaadu ha noqoto aad raadinaysid ilaahay inaad raalli gelisid laakiin dadka weligaa ma raalli gelin kartid ha maxay tahay marka natiijadii radia allaahu canhu ilaahay baa ka raalli noqda waayo wixii loo abuurtay buu ka soo baxa wa ardaa canhu nnaas dadkiina ilaahay baa quluubtooda wuxuu u geliyaa wanaag oo waxay way ka raalli noqdaan arrintaa waxaa tilmaamaya oo xad- axaadiis baa la macno ah horta jumlada dambena aan dhammayno waman iltamasa qofkii doona rida naasi dadka inuu raalli geliyo bisakhad illaahi wax ilaahay ka caroonayana sakhid allaahu caleyh ilahi baa u carooda wa askhada calayhi nnaas dadkiina waa u carogeliya arrintan axaadiid baa xoojinaysa marka ugu horreysa carada iyo raalli ahaanshuhu waa min acmaali alquluub waxayna ka yimaadaan qalbiga nebiguna wuxuu inoo tilmaamay ina alquluuba bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubta ilaahay baa maamula suu doona u gedgediyaa waxaad arkaysaa qofkii maanta kaa carooday oo biri kaa raalliya kii maanta aad raalli gelinaysay oo biri kuu caraysan idan marka quluubta ilaahay baa maamula waxaa kaloo sii caddaynaya xadiidkii kale oo saxiixa oo nebigu tilmaamay idaa axaba allaahu cabdan haddii ilaahay uu addoon jeclaado naadaa jibriil addoon min cibaadillaahi ka mid oo mu'miniinta haddii ilaahay jeclaado oo ka raalli noqdo jibriil baa ilaahay u yeeraa wuxuu ku yidhaahdaa hebelba inii uxibu fulaanan hebel baan jeclaaday fa axibu jeclow adiguna jibriil baa jeclaanaya fa naadaa jibriil ahla asamaa malaa'igtii buu u dhawaaqaya wuxuu odhanayaa in allaha qad axaba fulaanan hebel baa ilaahay jeclaadaye jeclaada waa jeclaanayaan kabacdi markaa fa yuudacu lahu alqubuul fi lardi ay qulu- quluubta dadka ayaa qubuul baa dhulka loogu soo dejinaya in dadka o dhan aqbalaan markaasaa waxaa jeclaanaya dadkii wanaagsanaa oo ahlu khayrkaa o dhan baa jeclaanaya maantana waaqiciyan waa u jeednaa waxaad arkaysaa nin caalim ah oo aadan weligaa arag oo aadan indha ka qaadin ayaad waxaad iska jeclaanaysa maxaad ku jeclaatay diintaa iyo wanaaggaa uu ku taagan yahay waa alxubu fillaah buun soo gelaya walmuqdu fillaah idan marka axaadiistaasoo dhan baa caddaynaysa waxaa laga wariyaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala inuu yidhi waxa uu yidhi rida allah waa ma'muurun wa maqduurun in ilaahay raalli ahaanshihiisa la raadiyo waa layna amray waana la awoodaa oo qofku waa gaa- gaari karaayo wuu awoodaa ilaahay inuu raalli geliyo oo ilaahay wuxuu kaaga raalli noqonayaa biimtithaali awaamirihi wa ijtinaabi nawaahi wanaaggiisa inaad la timaadid uu ku amray wuxuu kaa nahiyena bannaanka ka martid taas ilaah ra- kaaga raalli noqonaya marka waa wax la is amray waana wax la awoodo wuxuu yidhi wa rida annaasi dadka in la raalli geliyana laa ma'muurun walaa maqduurun buy laynamana amrin lamana awoodi karo waayo weligaa ma gaari kadhid waxaa yidhi cibaaro kale oo imaam shaafici laga wariyo rida allaahi gaayatun laa tudrak eh, laa tutraku ama sida culamada qaar u soo noqlayaan gaayatun tudraku waa gaayo la gaari karo la haleeli karo ama waa gaayo ayna bannaanayn in laga tago waa in la dalbaa oo aan laga tegin wa rida annaasi gaayatun laa tudraku raalli ahaanshaha dadkana waa ulajeedo aan weligeed la gaari karin waayo qofka bilow aadmigaah maalin walba waa isbedelaya maalin kasta ma raalli gelin kartid maanta hadduu raalli yahay biri waxaad arkaysaa isagoon raalli ahayn weligaa ma gaari kadhid marka laakiin ilaahay muxuu kaaga raalli noqonayaa biimtithaali awaamirihi wa ijtinaabi nawaahi idan waa waadix marka kalaamka culummada iyo axaadiidta kulli waxayna tusayaan in ilaahay la raalli geliyo oo aadan ku isku mashquulin dadku inay kaa caroodaan dadkii raalli geli waa wanaagsan tahay laakiin ku raalli geli wixii ilaahay raalli ka yahay walaa hooyadaa iyo aabbahaa kuma raalli gelin kartid waxaan ilaahay raalli ka ahayn maxaa fi suurati luqmaan allah waxa uu yidhi wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudichuma wa saaxibhumaa fi dunya macruufa wattabic sabiila man anaaba ilay idan wakaa qaacidada loo baahan yahay waxaad ku raalli gelin kartaa dadka wixii bannaan oo ilaahay raalli ka yahay amaa haddaad wax xaaraama ku raalli gelisid weligiina isna raalli kaa noqon mayo qalbigiisana ilaahay baa maamula isagoo kuu caraysan baad arkaysa waa wax khatara marka calaa kulli xaal marka shiikhu labada axaadiid iyo waxa uu keenay saddexda aayadood kabacdi waxa uu yidhi fiihi masaa'il sideed mas'ale ayuu ka soo saaray waa raacinayna aluulaa waxa uu yidhi tafsiiru aayati suurati aali cimraan waa aayaddii uu ku bilaabay inamaa dalikum ashaydaanu yukhawifu awliyaa'ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuun in kuntum mu'miniin tafsiirkeedana waa soo caddaynay iyo sababta ay lahayd athaaniya waxa uu yidhi tafsiiru aayat albaraa'a waa aayaddii inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhira waaqaama asalaata waaata azakaata walam yakhsha ila allah mowdicu shaahidkuna uu ahaa walam yakhsha ila allah waana tafsiirkeedana waa soo marnay oo casharkii horean ku caddaynay athaalitha waxa uu yidhi tafsiiru aayat alcankabuut waa aayaddii saddexaad oo shiikhu deliishaday oo uu yidhi wa min- allah uu yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaah faidaa uudiya fillaahi jacala fitnat annaasi kacadaab illaah iyadana waynu soo marna oo soo cadaynay araabica waxa uu yidhi xadiidku usoo gudbay oo middan afraad wuxuu ka soo qaadanayaa axaadiita waxa uu yidhi araabica ana alyaqiin yadcufu wayaqwa iimaanku waa qaacidadii ahlu sunna aliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu bitaaca wayanqusu bilmacsiya idan markaa yaqiinta iyo iimaankuna waa isku mid weeye waatuu yidhi cabdullahi bni mascuud alyaqiin aliimaanu kullu waa iimaanka yaqiintu waa isku mid weeye waa ziyaadaa muxuu ku ziyaadaa A- acmaasha saalixa taqwada ilaahay wanaagga ayuu ku ziyaadaa qiraa'atu lqur'aan ayuu ku ziyaadaa muxuu ku daciifaa macaasida ayuu ku daciifaya alkhaamisa waxa uu yidhi calaamatu dacfi alyaqiin calaamadda lagu garanayo waa maxay inuu iimaankii daciifay wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi eh, hadihi thalaat saddexdaa waa saddexdii xadiidka daciifkaa aynu sheegnay oo xadiidkii eh, abi saciid alkhudri uu yidhi ina min dacf alyaqiini an turdiya annaasa bisakhad illaah wa an tumdaxahum calaa risqi illaah wa an tadumahum calaa maa lam yu'tika allah saddexdaas ayaa ka mid ah haddaad aragtid qof waxa weeye ee dadka ku raaligelinaya wax allah ka caraysa ka caroonayo ogow iimaankiisaa daciife haddaad aragtid qof risaaqadii ilaahay aan ilaahay uga shukriyaynin laakiin qofkii sababta looga dhigay ammaanaya iimaankiisaa daciifa haddaad aragtid qof waxaan loo qadarin qofka ku canaananaya iimaankiisaa daciifa waa inaad ogaatid wa taasna waa midda shanaad ayuu yidhi midda lixaad waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala eh, waa asaadisa waxa uu yidhi eh, ikhlaasu alkhawfi lilaahi ana alikhlaasa alkhawfi lilah min alfaraa'id cabsidaada iyo khashyada khawfka iyo khashyada iyo cabsida inaad ilaahay u khaalis yeeshid waa noocii cibaadada ahaa oo khawfu siri aan nidhi wuxuu yahay waa waajib waay waa min alfaraa'id ay min alwaajibaat wuxuu ka soo qaadanayaa aayaddii waxa weeye uu allah subxaana wa tacaala uu yidhi walam yakhsha ila allah marka markii la sheegay dadkii wanaagsanaa oo masaajidda camirayey waxaa la yidhi walam yakhsha ila allah salaadii buu tukaday wanaaggii oo dhan buu la yimid waxaa la yidhi walam yakhsha ila allah ilaahay keliya ayuu ka cabsaday iyo aayaddii hore falaa takhaafuuhum wakhaafuuni idan marka waa waajib inaad ilaahay keligii ka cabsatid waana soo sheegnay khowfku intuu u qaybsamo afartii arrimoodba waa tilmaanay uu u qaybsamayey marka khowfu lcibaada ilaahay keliya iskale waa khowfu siri wey waxa uu yidhi asaabica dikru thawaab man facalahu ee macnaha qofkii la yimaada inuu ilaahay keliya cabsida oo khawfulcibaada ilaahay u gaar yeelo ajarka iyo wanaagga uu ka helayo mid waxaad ka soo waxaa laga soo qaadanayaa aayaddii facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin macnaha maxaa la yidhi walam yakhsha ila allah marka wanaaggaasoo dhan qofkii la yimid ilaahay rumeeyey aakhiro rumeeyey salaada ku dadaalay zakada ku dadaalay ilaahay maahan cid kale ka cabsan maxay noqotee natiijadii facasaa ulaa'ika an yakuunu min almuhtadiin alhidaaya min allah qofku hadduu adduunka hanuunsan yahay aakhirana wanaag buu gelayaa waa falaax iyo janno ayuu helayaa alhidaayana waa min allah yahdi man yashaa wa yudilu man yashaa Mm. iyo wanaagga kaloo laga helaya waxay tahay xadiidka caaisha man iltamasa rida allah bisakhad illaah waxa weye radia allahu canhu raalli ahaanshaha ilaahayna waa derajo aad u sarraysa iyo thawaab aad u qiimo badan wey waa waxa ugu sarreeya oo la raadiye wey waa midda masalada eh, toddobaad waxa uu yidhi tan sideedaad eh, waa dikru eh, dikru lciqaab man tarakahu cuquubada iyo ciqaabta uu la kulmayo qofka ilaahay ra- eh, maaragtay cabsidii la rabay inuu ilaahay u gaar yeelo cid kale ka cabsaday xaggee laga soo qaadanayaa aayadda fii suurati cankabuut waa laga soo qaadanaya oo allah waxa uu yidhi min annaasi man yaquulu aamanaa billah faidaa uudiya fillahi jacala fitnata naas ka cadaabillah muxuu marka diintii oo dhan uga tegey sida ay culammadu inoo caddeeyeen waa ninka dadka cabsidooda uga tegaya wixii allah subxaana wa tacaala uu ka rabay ayuu wuxuu uga tegayaa cabsi uu dadkii ka cabsanayo ha iyo xadiidkan caaisha qeybtiisa dambe waman iltamasa rida annaasi bisakhad illaah sakhid allahu calayhi wa askhada naasa wa askhada calayhi nnaas marka ciqaabtaasuu la kulmayaa ilaahay baa kuu caroonaya carada ilaahay qofka ay ku dhacdayna waa kabiira min alkabaa'ir buu la yimid oo ilaahay wuxuu uga caroonayaa qofka markuu ku dhaco kabiira min alkabaa'ir marka waa khatar weeye sakhdigu waa carada iyo qadabka marka arrimahaasoo dhan ayaa waxa weye ku tusaya inayna bannaanayn in dariiqaa la maro oo dadka la raadiyo raalli ahaanshooda bal gaayada lagu dadaalaa waa inay noqotaa ilaahay si loo raaligelin laha khulaasat lqowl waxa weye baabkan waa baab muhiima waana cibaadada ilaahay buu ka mid yahay waana in loo taxqiiq lala yimaado oo qofku uu cibaadadiisa ku dadaalo khaalisan lilah uu ku dadaalo ayaa la rabaa ilaahayna tala saarsado ilaahay baa markaa waafajinaya wanaagga oo dhan walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin